بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتفسير كان قرآن كأه وصورة القصص أين كدح جري وعانو كسو شاكيني قصدي نبي موسى عليه السلام markii uu ninkii dilay oo markaa nin mu'mina oo u digayo yidhi iskaga baxso meesha way kuu tashanayaan inay ku dilaan bay rabaan in uu xagga madyan uu aaday oo markii uu halkaa gaadhay uu la kulmay dad xoola waraabsanayo oo uu arkay markaa laba gabdhood oo ari horayo oo iyagu aan waxba waraabinaynin marka maxaa idinku dhacay buu yidhi way u warameen waxay ku yidhaahdeen ragga lama ma garbin karno waxaa weye ilaa ay iyagu ka fulaan ooy ka cabbaan maxba ma waraabinayno aabbahanana waa duqkebi weyn weeyaan tii baan marka darsiga fasaqaa halkaasuu ka bilaabanayaa fasaqaa nabi muuse wuu waraabiyey lahumaa labadii gabdhood ee imra'ataani taduudaani layidhi horayey adhigoodii ayuu u waraabiyey humma markuu waraabiyey kadib yutawallaa wuxuu u jeedsaday ila dilli hoos geed hoos weynoo meesha ku yeelay hooskiisa ayuu tegey maxaa yeelay intaasoo maalmood ayuu jidka ku soo jiray oosan waxna cunin waxna cabbin marka diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala dhibka loo marayo iyo sida loogu sabrayo nabi ambiyadii ulcasmiga ka mid oo ilaahay uu la hadlay yaad arkaysaa meeshan dhibka adduunyada ee soo gaaray halkaa markuu fadhiistay fa qaala wuxuu yidhi si adab edab badan ayuu rabbigiisa u weydiisto wuxuu yidhi rabbi rabbigayow innii anigu limaa anzalta wixii aad ii soo dejisay oo aad ii qortay oo inaan cuno aad adigu ii qorto oo agtaada samada wa fi samaa'i risqukum aada ii soo dejisay limaa anzalta ilaya oo min khayrin khayr ah waaba khayr ba'e faqiirun waan u baahnahay bal siduu wax u baryayo waxaa weye ambiyadu sidaas edabtaas yay ilaahay u baryaan nebiyullaahi ayuubna waan soo sheegnay annii massaniya duru wa anta arxamu raaximiinuu yidhi caafi iyo waxba iyo madhina wuxuu yidhi dhib baa itaabtay adiguna naxariistaadu way weyn tahay nabi muusena halkan wuxuu leeyahay limaa anzalta ilaya min khayr faqiirun waan u baahnahay iquudi iyo wax isii iyo midna ma dhihin sidaadu marka waxaa qur-aanku inoo sheegaa had iyo goor waxaa weeyaan in uu wuxuu inoo sheegaa ambiyada markay ilaahay sidaa u baryaan inuu ilaahay markiiba ka aqbalo waxaa ilaahay buu baryayoo wuxuu yidhi wixii aad ii soo dejisay waan u baahnahay yaa rabbi muxtaajun fadligaaga iyo ixsaankaaga oo cunno ah waan u baahnahay maxaa yeelay oo aan gaajadayda aan kaga hortago ilaahay wuxuu ka codsaday wax uu cuno isaga oo aada iyo aada u gaajooday sheekha mufasiriinta ka mid ee daxaag la yidhaahda wuxuu yidhi wuu nagaaday toddoba maalmood oo uusan wax cunno ah uusan dhadhaminin ilaa begelka dhulka ka soo baxaya ma ogiye cabdullaahi ibni cabaasna wuxuu yidhi nabi muuse wuu socday min masar ilaa madyan isaga oon sahay iyo cunno wadanin ilaa geedaha caleentooda iyo begelka ma ogiye wuuna kaba la-aa markuu madyan uu gaadhayna waxaawe xataa saqadat nacla qadameyi waxaaweye lugihii baaba muxuu ahaay ayaa jeexjeexmay wa jalasa fi dul wahuwa safwatullaahi min khalqihi ilaahay intuu doortay ayuu ka mid yahay calooshiisana ay dhabarka ku dhegay gaajo daraaddeed cunnadiisana ay tahay begelka oo calooshiisa laga dhex arkayo taas weeye marka markiiba ilaahay wuu aqbalayoo fajaa'atu waxaa u timid ixdaahumaa labadii hablo midood ayaa u timid labadii gabdhood tamshi waa midda weyn baa la yidhaahdaa waxaa weeyaan cala istixyaa'in iyadoo xishoonayso oo sariiganayso ayay u timid waxaa weye hadalku waa la soo gaabiyey waxaa weye gabdhihii adrhigii bay kaxeeyeen aabbahood bay aadeen si degdega oo caadadooda sidii aan lagu aqoon jirin ah aabbahood waxay uga sheekeeyeen ninkan u yimid bay arkeen oo arigii u waraabiyey oo sida degdegta ay u yimaadeen labadoodii mid ka mida wuxuu faray in ay u yeedho marka way u timid iyada oo waxaa weeye gabarh xishood badan ah oo si sharaf leh iyo iyo khajal iyo sariig ku socoto waxaa weeye ayay u timid qaala ibnu cumar wuxuu yidhi waxaa weeyaan marka sidaasay ugu timid qaalat markaase waxay ku tidhi inna abii aabbahay yadcuuka wuu kuu yeerayaa wuu kuu yeerayaa liyejziyaka inuu kuu abaalgudo kaa abaalmariyo ajra maa shay abaalkii saqayta aada noo waraabisay lanaa annaga aabbahay inuu ajri inuu abaal kuu abaalgudo ayuu muxuu ay kuugu yeerayaa arigii aada noo waraabisay ibnu kathiir wuxuu yidhi waa edeb weeye oo xagga tacbiirka ay edebsadeen gabadhaasi falamaa jaa'ahu markuu nabi muuse u yimid ninkii marti qaaday oo shucayb ah oo waqasa uu u sheekeeyey calayhi korkiisa alqasasa wixii dhex dhacay fircoon iyo isaga iyo wixii oo dhan markuu uga sheekeeyey qaala wuxuu yidhi nabi shucayb waa siday dadku yidhaahdaane qaarna waxaa yidhi nabi shucayb iyo nabi muuse ismaba soo gaari karaane laa takhaf ha baqin najowta waad badbaaday min alqowmi qoomkii ayaad ka badbaaday dadkii addaalimiina ee daalimiinta ahaa ee fircoon iyo qoomkiisii ah waxaa weye saas ayuu shucayb yidhi maxaa yeelay fii beled oo aamin ah oo wax awooda oo fircoon uu ku leeyahay aan jirin ilaahayna wuu kaa badbaadiyey nimankii dembiilayaalka ahaa waxaa weye shirqoolkoodii halkaa markay marayso qaalat ixdaahumaa labadii gabdhood midood baa waxay tidhi yaa abati aabbow ista'jirhu ijaar qaado oo ninkani ha inoo shaqeeyo marka diinta islaamka iyo qur-aanka had iyo goor waxay ku tusayaan oo ku ishaarayaan haweenka iyo habluhu inay umuurta ama ha ahaato mid adduunyo ama ha ahaato mid diine inay talada wax ku lahaayeen ilaahay baa hadalkaa inoo sheegaya inay gabadhaasi ra'yigaas soo jeedisay oy aabbaheed u soo jeedisay qaalat waxay tidhi yaa ixdaahumaa labadii gabdhood midood yaa abati ista'jirhu ninkani ijaaro si uu adhiga inoogu raaco oo inoogu waraabiyo maxaa yeelay inna khayra man ista'jarta qof aad ijaarato waxaa ugu fiican alqawiyu kan xooga badan alamiinu oo la aaminay marka sidaas ayay tidhahoo gabadhaas waxaad u jeedaa ninkaa ariga u waraabiyey oo nebiyullaahi muusa si fiican ayay u dhuuxday oo markaasay u taskiyeynaysaa ay u ammaanaysaa waxay tidhi waxaa ugu fadli badan qof aad ijaarato qof xoog badan oo amiin ah imaamka abuuxayaan la yidhaahda ee mufasiriinta ka mida wuxuu yidhi hadalkeedu waa hadal xikmad badan oo jaamica oo wax walba kulmiyey id ijtamacat alkifaayatu waalaamaanatu waxaa weye awood iyo ammaano yaa fi lqaa'imi biamrin min alumuur qofka markii la rabo in tala loo dhiibto ama uu ummadi u taliyo waa inuu muxuu ahay kifaaye uu leeyaho wax garanayo waa inuu ammaanona leeyahay waxaa la wariyey inuu shucayb ku yidhi gabadhiisii wamaa aclamaka biquwatihi wa amaanatihi oo inuu awood badan yahay uu haddana aamin yahay oo seebaa sidee baad ku garatay فقالت waxay tiri إنه موسى رفع الصخرة waxay dhagxii ayuu kor u qaaday laa alatii laa yutiiqu xamlaha ilaa casharatu rijaal toban nin unbaa qaadi karta wa inii anigu lamaa taasi waa xagga awoodda iyo xooga inuu awood iyo qawi inuu xoog leeyahay wa inii lamaa ji'tu macahu markaan imid taqadamtu amaamahu waan hormaray maxaa le iyadaa gurigii garanaysa si ay u hogaamiso oo ay jidka u tusto fa qaala wuxuu yidhi kuunii ahaw waraa'ii xagga dambe idi adigu soco wadullunii itusi cala ariiqi jidka walammaa ataytuhu markaan u imidna khafada basarahu ishiisa wuu laabay falam yandur ilaya ima fiirinin fa ragaba markaasuu jeclaaday shucaybu fii musaaharatihi inuu la xidhido iyo wa taswiijihi inuu u guuriyo biixdaa banaatii gabdhihiisa mid ka mida qaala markaasuu shucayb wuxuu yidhi innii anigu uriidu waxaan rabaa an unkixaka inaan kuu nikaaxiyo ixdaa ibnataya labadayda gabdhood midood haatayni oo kuwana innii uriidu waxaan doonayaa an usawijaka inaan kuu guuriyo ixda bnataya labadayda gabdhood midood haatayni assuqraa aw ilkubraa calaa an ta'juranii inaad ii shaqayso oon ku ijaarto hamaaniya xijajin sideed sano bisharti an takuuna ajiiran lii si inaad iigu noqoto hamaani siniina sideed sano oo tarcaa fiihaa khanami arigaygana aad ii raacayso sidaasuu ku yidhi fa id atmamta haddii aad taam yeesho ood buuxiso cashiran toban sanana fa min cindika waa adiga fadligaaga fa in akmaltahaa cashra siniina haddaad toban sano aad ka dhigto fadaalika tafadulun minka waa tafadul iyo dheeraad adiga xaggaaga ka aadee walaysa biwaajibin calayka wax kugu waajiba ma aha sidaa ayuu yidhi fa min cindika wamaa uriidu mana doonayo an ashuqa inaan dhibo calayka adiga korkaaga in aan dhib iyo mashaqo kuu geysto oon tobanka kugu shardiyo ma doonayo satajidunii waxaadna i heli doontaa in shaa allaahu ilaahay haddii uu doono min asaalixiina kuwa wan wanaagsan ee si fiican kuula mucaamaloodo xusnu lmucaamalati layinu ljaanib wafiyan bilcahdi baad i heli doontaa haddii ilaahay yidhaahdo waxaad i heli doontaa anoo mucaamalo fiican kugula mucaamaloodo aniga oo ku dabacsanoo oo dhinacayga kuu jilicsan yahay aniga oo ballanta oofinayo waxaa weeyaan alimaamu alqurtubi wuxuu yidhi aayadda waxaa ku sugan cardulweliyi qof ninka weliga ah ibnatahu gabadhiisa inuu u bandhigo cala arajuli nin inuu u bandhigi karo war gabadhayda ma kuu guuriyaa uu odhan karo wahaadihi sunnatun qaa'ima waa sunno jirta ceebna ma aha sida dadkeenna soomaalida ay u maleeyaan carada shucayb ibnatahu waxaa weye nebiyullaahi shucayb gabadhiisii calaa muusu u bandhigay wa carada cumaru sayidinaa cumarna cumar ibnatahu xafsata calaa abi bakar wa cusmaan ayuu u bandhigay wa caradat ilmawhuubatu nafsahaa tii nafteeda hibaysayna cala annabiyi ayay u bandhigtay sala allahu calayhi wasalam fa min alxusni waxaa ka mid a cardu rajuli ninka inuu bandhigo weliyatahu gabadha weliga uu u yahay cala arajuli asaalix ninka wanaagsan inuu u bandhigo iqtidaa'an isagoo ku dayanayo bisalafi saalix salafkeenii wanaagsanaa qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muusa calayhi salaam daalika kaa aad soo sheegtay baynii aniga dhexdayda weeye iyo wa baynaka adiga dhexdaada ayama alajalayni labadaa madalkoodii qadayta qadaytu aan guto falaa cudwaana xadgudub calaya aniga korkayga ma ahaanin nabi muuse wuxuu yidhi inamaa qultahu wacaahadtanii calayhi qaa'imun wuu taagan yahay baynanaa jamiican laa nakhruju canhu kama baxayno sidaasay inoo ahaanaysaa وأي المدتين لبدا مضل الثماني أو العشر أديتها, أديتها أن قتنا لك فلا إثم ولا حرج علي هدان سديد قتنا وحدب مجره هي الدنبي هدان طبان قتنا وحدنبي يا مجران والله إلهنا calaamaad naquulu waxa aan leenahay wakiilun isagaa loo tala saartay wallaahu calaa maa naquulu wakiil sidaa ayuu ilaahay baa naga wakiila labadeennaba oo inoo markhaati inoo ah wallaahu shaahidun calaa tacaahudina wa tawaasuqinaa calayhi intaa markay dhacday sidii baa lagu heshiiyey gabadhii baa loo guuriyey nabi muuse arigii buu raacay marka halkaa waxaad ka garanaysaa waa kaan siirada aynu ku aragnay nabigeennana inuu muxuu ahaay maa min nebiyin ilaa wuxuu raacay ari inuu yidhi oo layidhi oo adigana miyaad raacday nebi maxamedo uu yidhi haa ahlu maka ayaan qaraariid ugu raacayey marka waxaa layidhi ambiyada waxa ariga loo raaciyey ariga raacidiisu waa wax badana wuu kala firxanayaayo wuu kala ordi marka si ay sabirka u bataano dadka u maamulaan yaa waxaa lagu soo carbiyey inay ariga raacaan falamaa qadaa markii uu gutay muusa nabiyullaahi muuse alajala markii uu taam yeelay muddadii ay isku waafaqeen ibnu cabaas wuxuu yidhi nabiyullaahi muuse wuxuu gutay atama alajalayni wa akmalahumaa wa awfaahumaa wa huwa cashru siniin sida dadka saalixiinta ah ee qiimaha badan lagu yaqaano labadii madal ama labadii shay ay qabteen sideed iyo tobankaah kii ugu taamsanaa ee ugu kaamilsanaa ee ugu awfaahuma ayuu gutay marka markii wuu baxay wa saara biahlihi reerkiisiibuu kaxaystay wa mashaa bizawjatihi musaafiran biha ilaa masr waxaa weye meeshii uu ka yimid ayuu aaday markuu aadayba aanasa wuxuu arkay min jaanibi tuuri jabalkii tuura siiniin ahaa dhinaciisuu naaran dab ku arkay absara min baciidin naaran tatawahaju oo hurayso min jaanibi jabali tuur qaala markaas wuxuu ku yihi liahlihi umkusuu nagaada innii anigu aanastu waxaan arkay naaran dab baan arkaye waxaa marka waxaa la habeen bay ahayd mugdi bay ahayd jidkii way ka dhumeen waaba kanba qaala lizawjatihim kuhii nagow hunaa faqad absartu naaran can bucdin mufasiriintu waxay yidhaahdeen kaanad leylatan baarida habeen qabow buu ahaa waqad adallu ariiqa jidkiina way ka lumeen wahabad riixun shadiida waxaa weeyaan dabayl adagna way dhacaysay faraqat maashiyatahu xoolihii uu kaxaysanayna wabay kala dideen wa akhada ahlahu talqu xaaskiisina wuu fooshay fa cinda daalika absara naaran baciidatan markaasuu iftiin meel fog ka arkay fa saara ilayhaa wuu u socday lacallahu waxaa suurowda yajidu man yadulluhu cala aariiqi bal qof jidkii tuso inuu ka helo ayaaba suurowde-e falidaalika qowluhu tacaalaa waa ilaahay hadalkiisii uu yidhi lacallii waxaa suurowda aatiikum inaan idinla imaado minhaa dabkaa iftiimayo bikhabarin inaan war idinkala imaado ayaa dhici karta oo jidkii la ituso ow ama simee jadwatin waxaa weeye jadwo waa waa ow jadwatin min annaari inaan dab oo qori dab ah inaan idinka keeno ayaa dhici karta lacallakum waxaad mudantihiin tasdaluuna inaad kulaashaan ama inaad kulaaxdaane ee aatiikum bishuclatin min annaar waxaa weeye qori dabo ololayo lacallakum tastadfi'uuna bihaa inaad ku muxuu ahaay aada isku kululaysaanoo aada kulaashaan falammaa ataaha markuu u yimidba nuudiya waa loo dhawaaqay min shaai ilwaadi min shaati ilwaadi alaymani togii dhinaciisa waxaa weye waxaa nuudiya waa loo dhawaaqay min shaaطi'i ilwaadi alaymani waadigii ama togii dhinaciisa midigta ah xeebteedii ama salabkeedii ayaa looga dhawaaqay fi lbuqcati goobtii almubaarakati ee la barakeeyey oo min ashajarati geedkii ah falamaa wasala markii meeshii naartu ka baxaysay uu gaaray wuxuuba helayba nuur wa jaaa annidaa'u marka waa loo dhawaaqay min jaanib alwaadi alayman yaa looga dhawaaqay waxaa meeshii barakaysneed maxaa lagu yidhi ayaa muusaa nabi muusow baa la yidhi innii anigu ana allah allaan ahay rabbualcaalamiina caalamiinta oo dhan tarbiyeynayay ee kobcinayay rabbigaasaan ahay nabi muuse ilaahay baa u dhawaaqay wuu la hadlay allihii cadiimka ahaa ee kabiirka ahaa ee munazaha can sifaati naqsi rabu linsi waaljinni waalkhalaa'iqi ajmaciin oo rabbi u ahaa insi iyo jinni iyo khalaa'iqdoo dhan wuxuu ku yidhi marka tababar baa marka la siinaya nabinimaa loo wadaa inuu fircoon ka hor tago wa an alqi bal tuur baa lay rid casaaka ushaada waxaa irax casaaka bal gacanta usha aad ku hayso bal dhulka ku rid baa layidhi falamaa ra'aahaa markuu arkay ushii wuu riday macan waa la garanayaa usha rid oo dhulka ku rid baa layidhi wuu riday falamaa ra'aahaa markuu arkay tahtazu iyada oo ushii oo muxuu ahay falamaa ra'aa tahtazu kaannahaa waaba iyada oo jaannun waxaa weeyaan jaanka waxaa loo jeedaa waxaa maska oo yaa loo jeedaa fucbaan wallaa wuu jeedsaday mudbiran isaga oo cararayo walam yucaqib mana soo eeginoo ma una soo fiirin ma soo daymoonin fa alqaaha fanqalabat ilaa xayatin abeeso jaanku waa abeeso ilaa xayatin falamaa ra'aaha tataxaraku kaannaha sucbaan oo haddana ordayo yuu waxaa weeyaa wuu cararay mana soo daymoonin inqalabat ilcasa ilaa xayatin wa kaanat kaannaha jaanun fii xarakatiha sariica maxaa le abeesadu way culus tahay dhinac abeesay shabahdaa dhinacna orod bay isku sii daynaysaa marka sidaasay noqotay abeesadii iyo say u weyn tahay afkeeda iyo muxua iyo miciyaheeda iyo waxyaabahaasoo dhan ayuu ka yaabay marka dibba uma una soo daymoonin nabiyullaahi muusa calayhi salaam qaal waxaa markaas markii uu arkay wallaa mudbiran walam yucaqib alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala yaa muusa aqbil soo noqo oo soo qaabil walaa takhaf hana baqin innaka adigu min alaaminiina kuwa aaminka ah ayaa taha wax aad ka baqayso yuuna jirin baa la yidhi min alaaminiin nabi muuse waxaa le meeshii aad joogtay ku soo noqo aamin baa tahay wax aad ka cabsanna ma jiro waxaa weeyaan taasi waa daliilkii ugu horreeyey haddana waxaa le uslug geli yaddaka gacantaada fii jaybika jeebkaaga geli jeebka waxaa loo jeedaa meesha hadda gulusyada laga taxo ee jeebka kaan inagu hadda u naqaano looma jeedo marka waxaa le uslug yaddaka fii jaybika geli takhruj way soo bixi gacantii baydaa'a iyadoo cad min hayri suu'in aan xumaanna lahayn oo waxaa min hayri suu aan xumaan lahayno maana baras iyo waxyaabahan qawadka waxaa ma aha ee waa iftiin iyo nuur xagga ilaahay ka yimid weeyaane wakaa wahwa fatxatu sawb makaana dukhuuli ra'si meesha madaxa la geliyo weeyaane halkaa geli baale markaas waxaad moodaa inay tahay sidii dayax afar iyo toban joogo ayay u iftiintay wadmum udun ilayka adiga janaaxaka waxaa weeye garabkaagana min alrahbi haddaad baqdo mar alla haddii cabsi iyo ay kuu timaado waxaa weeye gacantaada saar baa la yidhi wadmum ilayka janaaxaka waxaa weye dhinacaaga geli udmum yaddaka ilaa sadrika min alkhawfi wax alla waxaad ka cabsanayso markaasu wuu kaa tegayaaye sidii buu yeelay fadaalika kaas burhaanaani waa laba xujo oo min rabbika rabbigaaga ka timid xaggiisa nabi muuse fadaalika burhaanaani min rabbika ilaa fircawna fircawna u socoto iyo wa mala'ihi waxaa weeye fircoon kuwiisii la taliyayaasha ahaa iyo kuwii muxuu ahay indhaha buuxinayay ee meesha la fadhiyey oo wasaaradiisii iyo wixii ayay u socotaa wa mala'ihi innahum iyagu fircoon iyo mala'iisi kaanuu waxay ahaadeen qowman qoom bay ahaadeen faasiqiina oo daacada ilaahay ka baxay ayay ahaadeen innahum kaanuu qowman faasiqiin qaala wuxuu yidhi rabbi rabbigayow marka hadde waa inuu ilaahay hadduu ag joogaaye wixii meesha muxuu ahaayey uu ka baqayo waxa ka hor imaanayo waa inuu hadda bandhigo qaala wuxuu yidhi rabbi rabbigayow innii aniga qataltu waan dilay minhum iyaga xaggooda kuwa oo aqbaata ah ee fircoon iyo tolkiisa nafsan naf baan dilay fa akhaafu waxaan ka baqayaa an yaqtuluunii inay idilaan maxaa waan soo marnay fawakadahu muusa faqadaa calayhi waa inagii soo marnay wa akhii walaalkay marka wixii uu codsan lahaa hadduu ilaahay weydiisanayaa wa akhii walaalkay haaruuna huwa isagaa afsaxu iga faseexo badan minii aniga xaggayga lisaanan xagga carabka ee fa arsilhu dir maciya aniga waxaa weeye israaci fa arsilhu maciya rid-an kii ii kaalmaynayo yusadiqunii ha i rumeeye eh ku oo rid-i ah oo ii kaalmaynayo taageerayo isagoo ah i raaci waxaa weeya yusadiqunii wuuna i rumayn inaan nebi ilaahay ahay ayuu ii rumaynayaa rid-an yusadiqunii fa arsilhu maciya muciinan ii kaalmaynayo oo marka xujadana caddayn karo iraaci buu yidhi innii anigu akhaafu waxaan ka baqi an yukadibuuni inay ibeeniyaan qaala wuxuu yidhi ilaahay sanashuddu waan ku adkaynaynaa cadudaka adiga cududaada biakhiika walaalkaa nebi haaruuna ayaan kugu adkaynaynaa cudud yaad noqonaysaan xoog leh wanajcalu waan yeelaynaa lakumaa idinka labadiina sultaanan awood iyo xujo iyo burhaan ayaan idin yeelaynaa oo falaa yasiluuna idinma soo gaari karaan ilaykumaa waxaa weeyaan idinka idinma soo gaarayaan biaayaatinaa aayaadkanaga iyo mucjizaadkanaga bisababi aayaatinaa antumaa labadiina iyo waman itabacakumaa inta idin raacdeen mu'miniinta ah yaa alghaalibuuna adkaanaya idinkaa adkaanayee soco falamaa jaa'ahum markuu u yimid muusaa nabi muuse biaayaatina aayaadkanagi markuu u yimid bayinaatin iyaga oo cadcad qaala wuxuu yidhi maa haada waa fircoonki falamaa jaaa markuu yimid falamaa jaa'ahum waxaa weye fircoon iyo ahalkiisii muusa nabi muuse markuu u yimid biaayaatina uu la yimid bayinaatin iyagoo cadcad qaaluu waxay yidhaahdeen maa haadaa kan ma aha ilaa sixirun waa sixir muftaran oo na been abuurtay wamaa samicnaa annagu ma anan maqal bi haadaa waxaan aad la timid fii aabaa'ina alawaliina aabbayaalkii horena kama anan maqal annagu waxaad la timid oo ilaahay keliga ha la caabudo iyo waxaanaad sheegayso wa qaala wuxuu idhi muusaa nabi muuse rabbii rabbigaygaa aclamu ogaansho badan biman qofka jaa'a la yimid bilhudaa hanuunka min cindihi iyo waman qofka ilaahay baa og takuunu lahu caaqibatu daari daarta dambe cidhibteeda qofka ay u sugnaan doonto innahu laa yuflixu ma liibaanaan addaalimuuna daalimiintu ma liibaanaan wa qaala fircawnu fircoon wuxuu yidhi yaa ayuha almala'u waxaa weeye mali'iyow maa calimtu anigu ma ogi lakum idinka min ilaahin ilaah idinma ogi hayrii oo aniga aan ahayn fa awqid huri yaa haamaanu haamaanow cala atiini dhoobada huri oo fajcal lii ii samee sarxan waxaa weeye sar ii dhis lacallii waxaan mudnahay attalicu inaan soo daalacdo oon soo daawado ilaa ilaahi muusa dhulka ilaahay muuse waa laga waaye cerkaynu ka soo eegaynaaye bal far ii fiiri wa innii anugu la adunnuhu waxaan u malaynayaa min alkaadibiina kuwa beenta sheegi inuu yahay wastakbara wuu iswaaweyneeyey bal meeshuu isgeeyey fiiri huwa fircawn iyo wa junuuduhu ciidamadiisii fi lardi dhulkan dhexdiisa ayuu isku waaweyneeyey bikayri alxaqi inuu saa isu weyneeyana xaq uma laha wadannuu waxay moodayeen annahum iyaga fircawn iyo junuuddiisii ilaynaa annaga laa yurjacuuna inayna noo soo noqonaynin ayay u malaynayeen fa akhadnaahu waan qabannay iyo wa junuudahu ciidamadiisii fanabadnaahum sidii qashin qub waxaan ugu tuuray filyammi badda dhexdeeda ee fandur bal fiiri kayfa sideebuu kaana ahaaday caaqibatu daalimiina kuwa daalimiinta cidhibtooda sidee buu ahaaday wajacalnaahum waxaanu ka yeelay a'immatan waxaa weeye kuwa lagu daydo ilan imaamulkhayr iyo imaamiyo sharba wuu jiraaye a'immatan waxaan ka yeelay kuwa lagu daydo fircoon iyo iyo ciidamadiisii kuwaasuu yadcuuna ila annaari dadka naarta ugu yeedho wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamana laa yunsaruuna looma gargaarayo wa atbacnaahum waxaan raacsiinay fii haadihi adunyaa adduunyadan dhexdeeda lacnatan lacnad oo ilaahay naxariistiisa laga fogeeyo ayaan raacsiinay wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamana hum min almaqbuuxiina kuwa naarta inta la geliyey oo naartu ay cuntay foolxumaaday ayay ka mid yihiin intaa markii fircoon iyo dhibkii uu nabi muuse mariyey aynu ka soo baxnay yaa nimankii dhannaa ee reer banu israa'iil ahaa ee nabi muuse uu u dhimanayey haddana dhibka ay marinayaan yaa la inoo sheegayaa ilaahay wuxuu yidhi walaqad xaqiiqee aataynaa waan siinay muusaa nabi muuse alkitaaba kitaabkii towraad baan siinay min bacdi maa ahlaknaa markaan halaagnay kadib alquruuna aluulaa ummadihii hore oo markaa loo baahday in iyo rasuul iyo kitaab la helo basaa'ira linnaasi isagoo kitaabkaasi basaa'ir wax lagu arko oo muxuuaha caqiidada iyo diinta iyo akhlaaqda iyo wax walba lagu arko basaa'ira linnaas iyo wahudan hanuun iyo waraxmata naxariis lacallahum waxay mudan yihiin ummadihii hadday raacaan yatadakkaruuna inay waan inay waansamaan wamaa kunta marka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii intaa qisada lasoo sheegay yaa faallo yar yaa waxaa yaa la saarayaayo ilaahay wuxuu leeyahy marka intaasoo qiso ah oo nabi muuse iyo fircoon dhex martay waxaa nabi muuse iyo dhibka ay qoomkiisa ku hayaan sidee baad ku ogaatay wamaa kunta ma adan ahayn bijaanibi algarbiyi waxaa weeye dhinaca galbeed ma adan joogin id qoortii qadaynaa aanu u waxyoonnay ilaa muusaa nabi muuse alamra amarka aanu u waxyoonnay adigu halkaa ma adan joogin wamaa kunta min ashaahidiina xaadir oo goobjoogana ma adan ahayn walaakinaa linugu qoyi ansha'naa waxaan ammaamudnay oo aan abuurnay quruunan ummado fatataawala waxaa dheeraaday calayhim korkooda alcumru waxaaway zamankiibaa fogaaday ummado badan markaa markaasaa markay kuwa halaagsameen yaa kuwo kale la soo diray wamaa kunta manaad ahayn saawiyan kii kunag kii kunagoo joogo fii ahli madyana ree ahli madyana lama adan joogin tatluu markaaad aqrinayso calayhim korkooda aayaatina aayaadkii nabi muuse iyo nabi shucayb iyo madyan iyo dhex maray markaad ka sheekaynayso oo miyaad la joogto oo miyaad la noolayd maya maxaa marka seed ku ogaatay walaakinaase lagu noqoye kunnaa waxaan aanay mursiliina kuwii diray annagaa ku dirnay iyagana annagaa dirnay adigana annagaa ku dirnay wamaa kunta ma aadan ahayn bijaanibi tuuri jabalu tuur dhinaciisii id goortii naadaynaa aan u dhawaaqnay nabi muuse walaakinse lagu noqoye raxmatan waa naxariis macnaha waa waxyi iyo risaalo oo aanu kugu soo dejinnay min rabbika rabbigaaga xaggiisa aan kaaga soo dejinnay walaakin lagu so noqoye raxmata min rabbika ma aadan joogin laakiin qisas alambiyaa laakiin waan kuu waxyoonay naxariis daraaddeed oo ilaahay subxaana wa tacaala uu dadka u naxariisanayo litundira in aad u digto qowman qoom maa ataahum uusan u imaanin min nadiirin mid digayo min qablika lacallahum qoomkaa waxay mudan yihiin yatadakkaruuna in ay waansamaan haadaa wabillaahi towfiiq darsigeenniina halkaa hainoo jooga maanta